maamulka dowlada hoose degmada boosaaso ayaa wadaan ololo laka dhirayo guud ahaan magaalada iyoona beeraleyda degmada iyo deegaanada hoosquyo kula kaalada hayaan dherbeerow kor laku bilaabay magaalada boosaaso taasoo qayb ku ee boqoliyo konton geed oo geed timireeda laku beero doonaantaan dhexayta wadada maqaska ilaa iyo garoonka diyaarado ee boosaaso dhartoonya qayb kuga aada doonta bilicda iyo quruxda iyo cimilada hagaagsan ee boosaaso walibana qaybta koowaad ee maamulka dowlada hoose aan ka deeqday beeraleyda iyo maamulka deegaanka kiring ee degmada boosaaso ankoreen agaasimaha waaxda howlaha guud ee dowlada hoose ee boosaaso axmed yuusuf aadan iyo ku hadalay ujeedka lakuleeya beerowka geedawown xoghayaha degmada gudoomiyaha beeraleyda deegaanka karin dhammaan kasoo qaybgalayaasha xalfadda tan aan kala wareegayno gudoomiyaha beeraleyda deegaanka karin dhirtii ay ugu deeqeen waxaweeye dhirtii timirta ahayd ay ugu deeqeen degmada boosaaso khaasatan jidka gala ayriboodka degmada boosaaso run ahaantii shaqo aada u culus ahayd waa uga mahad celinaynaa deeqdaas dhirta ah ay fayskii koowaad aan saaka kala wareegnay waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sidaa hagarla'aanta aad uga qayb qaadateen bilicda iyo horumarinta iyo wax kasta oo waxway lagu qurxinayo deegaanka taasi waxay tusinaysaa inay yihiin dad deegaana deegaankoodana wax badan u huri kara waxaan farayaa dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada boosaaso oo ku astaysan beeraha timirta iyo dhir kasta oo waxawey qurux badan inay ku daydaaniin deegaamada maanta fayskii koowaadna soo gaarsiiyey ay keenaaniin waa u jeedaaniin deegaankii si guud wuxuu ku tallaabsaday horumar buu ku tallaabsaday deegaanka waa la qurxinayaa waa loo soo jeestay haddaan dhihi jirna horey waa looga sii jeedaa laamiyadii beerihii hogayaha dowlada hoose ee degmada boosaaso ismaaciil ali bureed iyo weyba usu guud ahaanba beeraleyda iyo bulshada intiya kale usaanka baagaya inay ku qeyb qaadaan bilicda magaalada maanta waxaa halkan aan ku gudoonnay saa ujeedeen geedihii ugu horreeyey oo timirta ahaa oo nooga yimid deegaanka karin oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada boosaaso waxaan leeyahay deegaanada kalena insha allah ku daydo reer karin reer karinna waxa weye ballanqaadkoodii iyo waxa weeye qaybtii ugu horreysay waa ka keeneen waana ma ku mahadsan yihiin geedahaas waa boqol iyo konton geed weeye iyaga iyo yalha waa ugu horreeya insha allah wadada airboork baanu ku hagaaji doonaa insha allah oo bilicdiisa kaga qayb qaadan doonaa meelaha kaleo halbowlahana wadooyinka waaweynna waa lagu xiri doonaa insha allah marka waxaan rajeynaa insha allah deegaanada kale iyaguna ina saasoo kale ay ugu daydaan dadka deegaanka oo degmada booso ku dhaqana insha allah inay ilaaliyaan badqabka dhirtaas wadooyinka lagu beeraayo oo ka shaqeeya insha allah baa la rabaa oo arigooda iyo waxyeelada ay ka ilaaliyaan dhirta qaarkood waa arkaysa xaafadaha qaarkood ee ku yaalla oo ari iyo lagu foofinayo markaa arrinkaasna idinkuna waxbay xil iska saara wixii dambe oo insha allah horumara oo saasoo kale deegaamadu in iyaguna ugu tartamaan baan rajeynayna oo abaalmarin aan ku siino deegaanka saasoo kale uga qayb qaata horumarinta degmada boosaaso waana mahadsantahi salamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu maamulka dowlada hoose degmada boosaaso iyo wada dadaalo laka agaarayo magaalada boosaaso